bismi illaahi raxmaan raxiim salaam ullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waacaan dhegeystayaal saaxiibayaal meel walbaad joogtaan halkan waa redio ogeysnaay waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhalinyarada oo aad toddobaadkiiba mar maalinimada salaasaha ah xiliyadani oo kale aad dhegeysataan hagaag barnaamijka ah dhalinyarada toddobaadkan anigoo cabdifataax axmed ah ayaa idinla socodsiin doona wuxuu idinkaga imaanayaa muujada sideetan toddoba dhibic toddoba f m megahartes radio snai toddobaadkii hore qaybta koowaad ee barnaamijka iyaga ayaad ku dhegeysateen oo aynu diradda ku saarinay kaalinta dhalinyarada soomaaliyeed si gaar ah kuwa magaalada jowhar ay ku leeyihiin horumarinta adeegyada caafimaadka iyo baxnaaninta bulshada jilicsan ee ku nool xerooyinka barakacayaasha ah qaybta koowaad ee barnaamijka dhalinyaro magaalada tani jowhar ku nool ayaa inagala qayb gashay islamarkaasina aynu wareysiya la yeelanay oo ku aadan kaalinta dhalinyaradu ay markaa ka qaadan karaan horumarinta adeegyada dhanka caafimaadka islamarkaasina toddobaadkani waxaad maqlaysaan qeybteenii labaad ama xalqadeenii labaad ee barnaamijka dhalinyarada oo aynu si gaar ah kaga sheekeyn doono kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin adeegyada caafimaadka iyo horumarinta guud ahaan adeegyada caafimaadka waxaa marti inoogu ah qeybteen labaad oo aad cododkooda ku maqli doontaan qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barata jaamacadda samsam si gaar ah kuliyadda culumta caafimaadka ayaana markaasi wareysyo kula yeelan doonaa oo ku aadan kaalinta ay ka qaateen baxnaaninta iyo horumarinta adeegyada caafimaadka ee magaaladan ee dadka danyarta ah iyo guud ahaanba adeegyada caafimaad ee magaalada looga baahan yahay balse ka hor khadar yar oo adeega bulshada ah
dalkeena soomaaliya waxaa wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalinno dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna
aynu qadarkaas yar adeega bulshada ah halkaasi kaga nimaadno idaacaddu waa isnaay mawjada waa siddeetan toddoba dhibic toddoba f m megahartis waxaad la socotaan barnaamijka dhalinyarada oo idinkaga imaanaya rediyoga isnaay sida toddobaadkii horeba aynu kaga sheekeenay kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin horumarinta adeegyada caafimaadka iyo ka qayb qaadashada adeegyada caafimaadka ee guud ahaan magaalada tani jowhar toddobaadkani waxaynu marka hore dib u milicsan doonaa ka hor intaynu u gudbin codadka dhalinyarada ku nool magaalada jowhar si gaar ah ku wax ka barta jaamacadda zamzam qeybta culumta caafimaadka taageerida ay sameeyeen iyo kaalinta ay ka qayb qaateen horumarinta adeegyada caafimaadka intaynu u gudbin aynu dib u milicsana qeybteenii koowaad ee toddobaadkii hore wallaahi dhalinyarada waxay kaga jiraan door muhiim ah sababtoo ah dalka ma haysto yani isbitaallo waaweyn oo international oo wax walba adeeg dhammaystiran laga heli karo marka inta badan dhalinyarada wax is xilqaantiyo si volunteer ah ama si shaqsiyana oo farmasiya u furyahay ama si mutawadeecnimo oo ugu adeegaysa dadka ay joogo marka door muhiim ay ka qaateen oo sadonkiisan lasoo dhaaf dhalinyarada ee dhanka caafimaadka iyo wacyigelinta wax walbay ka qaateen waayahay marka magaalada kusoo laabano magaalada waxaa ku yaala kaamam iyo goobo ay ku noolyihiin dadka danyarta ah dhalinyarada ma ka qayb qaataan inay tagaan oo kale wacyigelin u sameeyaan sida xiliyadan oo kale oo roobaadka ah ay kaga wacyigeliyaan saameynta uu ku leeyahay roobabka ay ku yeeshaan caafimaadka cudurada faafa sida shubanbiyoodka iyo waxyaabahaas wacyigelinadaas ma sameeyaan dhalinyarada ma ka qayb qaadatay adiga mana ka warhaysa
si fiican wacyigelin fiican waa ka qayb qaadanayo marar badan waa tagnayo oo kaamuulka waa tagnayo dadka waa siinay waxyaabaha jermis dilaha iyo traininna waa siinay labada kun sagaal iyo tobankii oo ugu dambeysay cudurkii weynaa coronaviruska ina wacyigelin weyn aan ka sameynay deegaanada jowhar iyo kaamuulka hareeraha magaalada dadka u joogo oona siinay yacni anagoo dhalinyaro oo ururo iskugu tagay oo rayidka ah kadib markii aan go-aansanay dadkaas baahiyaha qabo si si dhiigjoojin baayaha intay dowladda ay ka keenayso waxyaabay u baahnayn ee anaga si mutawaadicnimo in lacag iska aruurino aan u geyno waxay heli karaan oo isbishayl qofka biniaadamka wax ugu waran oo caafimaadka ugu horeeya aan ka yacni aan ka caawin dhanka caafimaadka wax badan oo traininna siinay waxyaabo oo dhigjoojin oo maalmaha caafimaadka iyo shuunbiyoodkaas iyo koronahaas iyo waxyaabahaas kaleento aan ugu hortegayn aan siinay wax badan aan ka qayb qaadanay waayahay markaan kusoo laabano islaa magaalada tani johar isbitaalo iyo farmasiya ku yaalo kuwaas dhalinyarana ayaa ka shaqeeya oo hirgeliyey mise sidaad uga wareysa Ee, horta isbitaalka johor laba isbitaal uu leeyahay isbitaal oo isbitaal guud waa oo johor iyo mid kalenta oo dhallaanka Ee, isbitaalka horta inkastoo dowladda ee, wasaaradda caafimaadka ee inkastoo ay iska ka gaabisay dhanka isbitaalka laakiin wasaaradda hirshabeelle inkastoo ayadana oo waxay ku tari karta ay ku tarto laakiin isbitaalka sida la rabi ma aha laakiin dhalinyaro badan oo hadda waxaa joogta oo si falantoor ah ugu shaqeyso oo si mutawaadicnimo qof qofka waxaa fiican mataqaana qofku wuxuu soo bartay inuu bulshadiisa u adeego marka inkastoo wallaahi xaaladiisa isbitaalka iska fififty laakiin waa un waa wax la-aanay dhaantaa in waayahay dhalinyarada jooga magaalada ee jaamacadaha dhameeyey ee aan howl qaban oo dhalinyaro ah ee bartay kuliyadaha caafimaadka si ay uga qayb qaataan caawinta iyo kaalinta dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta caafimaadka marka hore een, maxaad ugu baaqi lahayd wallaahi qofka dhalinyaraha oo wax bartay yacni waa dhalinyarada waxaa la mataqaana boqolkiiba toddobaatan ay bulshada ka yihiin soomaaliya marka qofka dhalinyaraha waxaa la rabaa xoogiisa maskaxdiisa inuu dalkiisa iyo iyo dadkiisa inuu u adeego sababtoo ah haddaa wax barata aa keligaa meel aa iska fadhiisatay yacni waxaas wax aa ku dheefaysa malaha mugta laakiin marka aa wax baratay oo dadkaada deegaankaaga u adeegtid sumcad iyo qiimo ku yeelinaysa ilaa agtiisna ajiraa kaaga hormaya marka waxaa fiican qofka xiliyadan kanta xiliyada rawaab iyo waxaa la galaa marka shuul biyud iyo cudurada faafa imaana marka si ay taasan u dhicin aqoonta ah iyo khibradda aa leedahay qofka walaalka aan aqoontaas aqooni marka waxaa la rabaa inaa aa ku caabisid haddaad wax kale economica dhaqaala kusii tari kartid oo ku kabi karto daawooyin oo oo jermis dilaal wax u keeni kartin waaba kasii fiican marka waxaan ku baaha qof walba dhalinyaro ah inuu gacmaha is saarta maahan laakiin gobolka deegaanka adaa iskale waxaa la rabaa dadkaada inaa u damqatid oo wax u qabatid waayahay een, dhalinyarada ku nool magaalada jowhar een, ah, maxaa markaasi aad is leedahay way kaga qayb qaadan karaan ololo kasta oo lagu lagu caawinayo dadka een, magaalada ku nool ee ku aadan een, dhanka caafimaadka qaabkee uga qayb qaadan karaan ma urur ahaanay uga qayb qaadan karaan ma shaqsi shaqsi ayaad baaqaada ku aadan tahay qaabkeed is leedahay horta waxaa loo yiri horaa la yiri mataqaanaa gacmo wada jiray wax ku gooyaan yacni qof keligiisa maanta hadduu tago meel aan dadaa caawinaa dhoo yacni dhaqaale ahaan ma awoodo yacni moraal ahaan qofka oo kaniijaba laakiin markay dadka isku imaadaan tale ay meel isku keenaan oo ujeedadooda ay ka dhaliyaan oo ay ka miro dhaliyaan kadibna ay go-aansadaan meel ka mid ah inay caawiyaan way caawi karaan marka waxaa la dhihi lahaa qof walbo yacni saaxiibkaa kuugu dhow talada kuugu dhow oo isdhigi kartid deegaankaada caafimaadka waa lagu horumari karaa bulshada kor waa loo soo qaadi karaa marka saaxiibkaada la wadaag marka wadajira gacmo gooyaan kadibna tashta inkastoo haddii urur badan oo caafimaadka iyo volunteeri ay joogaan laakiin waxaa intaas ku- baahida intaas kuma filna laakiin waxaa u baahan yahay dad badan oo loo baahan yahay yacni urur badan inay ka qayb qaataan baahida caafimaadka gobolka ka jirta ugu dambeyn ururada dhalinyarada ee jaamacadaha ka dhisan ayagu waa community amaana dad hal meel wada jooga oo inay wax isku daraan dad kale ku caawin kara wayna u sahlan tahay mar haddii ay midoobaan in ay kaamamka iyo meelaha dadka ay ku nool yihiin ay xaaladaha caafimaadka ka caawiyaan maxaa ugu baaqi lahayd ardada jaamacadaha ardayda jaamacada waxaa ugu baaqi lahaa yacni qof oo caafimaad baranayo oo kale tusaale ahaan farisada caafimaad aanay khusaysaa mugta barnaamijkeen qofka caafimaadka baranaya waxaa fiican waxaa theoryga lagu soo dhigaya yacni si practical ah iyo waxa inaa ugu qabatid marka jaamacadaha inta badan bogaadina jaamacadda laasma iyo joobka iyo zamzam inta badan way ka qayb qaataan oo horumarada caafimaadka dadka wacyigelinta aad iyo aad u mahadsantihiin waa kaalintiina kasoo baxday insha allah ugu dambeyn maamulka hirshabelle si gaar ah een, wasaaradda dhalinyarada iyo ururada dhalinyarada maxaad ugu baaqi lahayd si dhalinyaradaas ay iyaguna ay kaalin uga qaataan horumarinta caafimaadka deegaanka Ee, wasaaradda dha- wasaaradda dhalinyarada iyo qo- cid kastoo ay khusayso deegaanka waxaa loo baahan yahay deegaankaadaa iska leh deegaankaa inaad quruxsatid deegaankaa dadka bulshada ku nool inaa caafimaadkooda fayadhoorkooda ka warqabtid yacni in- inkastoo urur badan ay jiraan ururada kalenta jiran in la dhiirigeliyo oo wax iyo fulin- wixii lagu tari karana oo lagu taro gacmo wadajir wax gooyan wax si wadajir ah baahida jirta deegaanka ka jirta in loo in loo wajaho kadibna wax kasta way iska yaraanayo si levelkooda kusoo noqonaya caadiga
Thank you.
cumar ayuu kaasi ahaa waxaa toddobaadkii hore aad ku dhegeysateen barnaamijka dhalinyarada toddobaadkani waxaynu diradda saari doonaa dhalinyarada wax ka barta jaamacadda zamzam qeybta culumta markaasi caafimaadka lagu barto qaar ka mid ah ayaa isnay u hadlay iyaga oo ka hadlaya kaalintii ay ka qaateen adeegyada caafimaadka iyo horumarinta caafimaadka ee guud ahaanba magaalada tani jawhar haa waan ka qayb galay adeega caafimaad oo bulshada lagu qabtay sidaa waxaa ka mid ah caawinta dadka baahan oo ku jira kacmanka oo kale munaasabo munaasabado ama barnaamijyo lagu taageero dadka jilicsan ee ku nool agagaarka qaxootiyaasha sida bixinta raashinka iyo biyo nadiif ah iyo agabka nolol maalmeedkooda sidoo kale waxaa kaloo kasii mid ah tababaro wacyigelin ah in la siiyo bulshada gaar ahaan dhalinyarada si loogu wacyigeliyo amniga nadaafadda iyo horumarinta adeegaanka sidoo kaleynta samafalka caafimaadka barnaamijyada caafimaadka bilaashka ah oo lagu fuuliyo xarumaha ku dadeysan oo kamid jawhar oo lagu taageero sida baaritaanada caafimaadka ama bixinta daawooyinka bilaashka ah kaalin mug weyn ayay kaga jiraan maadaama ay yihiin isha kaliya lagu tashto oo mar walba oo maxaa lahay lagu tiirsan yahay dhalinyarada inkastoo ay yihiin kaalin oo markaas la tiigsan karo oo mug weyn ay kaga jiraan waxa kaliya maanta dhalinyarada ay ka shaqeeyaan waa maxaa la dhahaye horumarinta caafimaadka ayna u badan yihiin boqolkiiba siddeetan dhalinyarada lee ka shaq dhalinyarada ka shaqeeyaan magaalada jowhar caafimaadka boqolkiiba siddeetan iyo ka badanaa dhigi karaa inay dhalinyarada ka shaqeeyaan waayo dhalinyarada ilaa u badan inay shaqada ceynka oo caafimaadka ay ka qabtaan boqolkiiba siddeetan waana xaqiiqa boqolkiiba siddeetan dhalinyarada ayaa ka howlgasha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle dhalinyarada inay u dhiibaan dhanka caafimaadka inkastoo dhanka caafimaadka ay si zaa-id ay ugu firfircoon yihiin soona kororaya ama soo badanaya dhalinyarada wax barta caafimaadka ay ka bartaan inta badanna waxaa barto caafimaadka dhalinyarada boqolkiiba sagaashan waxaa isleeyahay dhalinyarada ayaa barata caafimaadka iyagaana u badan waxaa dhihi lahaa inay dhalinyarada ay u dhiibaan dhanka caafimaadka ayna ku baraarujiyaan inay caafimaadka dhanka caafimaadka ay qabtaan ama ay bartaan si loo caawiyo dadka danyarta ah ee caafimaadka u baahan dhalinyarada waxaa ugu baaqi lahaa inay wacyigelin u fidiyaan wasaaradda waxbarashada ee ku dhahaan baahiyadooda ee banaanka usoo dhigaan dadka caafimaadka ee u baahan oo caafimaadka u baahan inay baahiyadooda oo danyarta ay usoo bandhigaan si ay ugu doonayaan caafimaadkii qaabka ay u rabaan caafimaadka iyo baahiyaha ay u qabaan caafimaadka inay usoo bandhigaan dhalinyarada si loo wax loogu qabto wasaaraddan wax ay ugu qabato waxaa ugu baaqaa in ay wacyigelin ay ku sameeyaan ay soo bandhigaan si ay wax hoosha ugu qabanayaan iyo dhalinyarada iyo danyarta si ay uga caawin karaan in ay caafimaadka dhanka caafimaadka ay kaga qayb qaataan waayahay baaqaasi waxa uu ahaa mid ku aadan wasaaradaha iyo cid kastoo khuseyso ee dhanka horumarinta dhalinyarada ah adiga cisho ahaan inaad ka mid noqoto samafalayaasha caafimaadka ma ma jeceshahay oo ma danaynaysaa waan jecelahay in aan ka mid noqdo samafalayaasha caafimaadka xitaa waan qabtaa oo waan wacyigeliyaa wacyigelin caafimaad waan u sameeyaa inkastoo aan aan ahayn xarun ama aan ka tirsanin xarun meel oo fadhis xarun fadhiisata oo hadda caawin karta danyarto caafimaadka u baahan waan sameeyaa sida wacyigelin waan sameeyaa oo caafimaad ah waa u samafalaa inta karaankeyga ani hadda maxaa lahaye aan sameyn karo waa u samafalaa waana u wacyigeliyaa wacyigelin buuxdan waa siiyaa inta karaankeyga ah oo wacyigelin caafimaad ahoo maxaa lahaa cudurada sida cuduro looga si difaaci lahaa waa u sameeyaa magacaygu waa ismahaan waxaan ka hadli rabaa qodobo ku saabsan kaalinta dhalinyarada ee horumarinta adeegyada caafimaadka dhalinyarada waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta adeegyada caafimaadka iyagoo kobcinaya waxay bulshada ka caawiyaan inay fahmaan muhiimada nadaafadda ka hortagga cudurada iyo caafimaadka waxay buuxin karaan kaalmooyin muhiim ah sida tabarucayaal shaqaale caafimaad ama tababarayaal bulshada. Ka qaybgalka bulshada waxay fududeyn karaan in bulshada inteeda kale ay ka qayb qaadato qorshayaasha caafimaad, in ay ka qayb qaataan doorka caafimaadka, ay tuulooyinka booqdaan, adeegyo caafimaad geeyaan. Anaga waa ka qayb qaadanay, adeega caafimaad baa geynay tuulooyinka Beexaaw hoos yimaada, tuulooyinka Jowhar hoos yimaada iyo kaamamka ku yaala magaalada Jowhar. Marka dhalinyaro ahaan saasaan kaga qayb qaadanay.
codadkaasi waxay ahaayeen dhalinyarada islamarkaasina kaalinta ay ka qaateen ka hadlayay ee horumarinta adeegyada caafimaadka qaybtaas ayaa ugu dambeysay barnaamijka dhalinyarada toddobaadkan oo labadii toddobaad ugu dambeeyey baynu diiradda ku saarnay een horumarinta adeegyada caafimaadka si gaar ah kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin soo saaraha barnaamijka waa anigoo cabdifataax axmed ah toddobaadyada xiga ayaan barnaamijkani midlacin haddaynu ku kulanno diiradda isla saari doonaa qodob muhiima insha allah isma dhaafno asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu